magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa maanta ka dhacay doorashada baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya doorashada oo ay ka qayb galeen boqol afar iyo afartan xildhibaan oo ka mid ah boqol sagaal iyo afartanka xildhibaan ee baarlamaanka dowlad goboleedkaasi ayaa guddoomiye loogu doortay cabdulqaadir shariif shiikhuna may maxamed cabdi sandheero oo stuudiyaha la fadhiya ayaa khadka taleefonka ee baydhabo kula xiriiray guddoomiyaha cusub ee maamulka cabdulqaadir sheekhuna waxaana ugu horreyntii weydiiyey doorashadii maanta sida ay u dhacday doorashada wallahi waxay u dhacday sida lagu yaqaano doorasho caadi oo dimuqraadi ah waxa weeye xildhibaanadu saaki markii ay soo fadhiisteen baarlamaanka oo la xaadiriyey la ogaaday marka hore la xaqiijiyey inay joogaan tiro u qaalamta macnaa koorumkii uu baarlamaanu ku fadhiisan lahaa la ogaaday inay joogeen islamarkaana dadkii kale ergooyinkii kale ee ka socday international communitiga iyo dowladda federaalka ee goobjoogayaalkan ay soo xaadireen goobta ayaa marka doorashadii ay dhacday doorashadana waxay doorasho marka qof iyo codkiisa iyo si farsooday u dhaceyso qof walba xildhibaana marka uu yimaado sanduuq oo cad oo baarlamaanka dhex yaalo dadkao dhan ay u wada jeedaan ayuu codkiisa si farsooday ugu ridaayay doorashada qaabkaasi u dhacday marka tiradii aada heshay iyo tiradii guud xildhibaanada codeeyey maanta runtii xildhibaanada tirada guud horta baarlamaankeena maamulka koonfur galbeed waa boqol iyo afartan iyo sagaal xubnood saake marka waxaa madasha xaadir ku ahaa boqol iyo afartan iyo shan xubnood markii la xaadiriyey afar xubnood ayaa maqnaa boqol iyo afartan iyo shanta xubnood boqol iyo afartan iyo afar xubnood ayaa codeeyey xubintii boqol iyo afartan iyo shanaad waxa weye waa intii codbixintiisaanay dhicin ka horba waxoogaa yar xanuunsado markuu ka tegay goobtii marka boqol iyo afartan iyo afartii codaysay boqol iyo sagaal waxay ii aniga ii codaysay soddon iyo saddexna waxay u codaysay xildhibaankii kale o ila tartamayey laba codna waa way xumaadeen oo si qalad ay dadku marka ay warqadaas ugu codbixiyeen waan gartay marka guddoomiye ku-xigeenka iyo ama guddoomiye ku-xigeenada doorashadaasi goormay dhacaysa doorashadaas hadirtaan qadar daqiiqadee naga xiga rurisac kadib waxaa bilaabanaysa doorashadii oo guddoomiye ku-xigeenada sababtoo ah markii doorashadii guddoomiyadu ay dhamaatay ayaa maadaama aanu ummad muslima aan nahay salaadii duhur iyo waxaa lasla gartay in la tukado la qadeeyo marka hadirtaan salaada casar marka la tukado marka dib inaan isugu soo laabano waan gartay waxaan kaa weydiin lahaa wax xil cusub baa lagu doortay gobolka koonfur galbeed aan idhaahdo dowlad goboleedka koonfur galbeed wadcigiisa waad garanaysaa xaaladdiis waad ogtahay marka laga hadlayo dhinaca amniga markaa bal aan marka hore haddaan ku weydiiyo goorma ayaa maamulka koonfur galbeed uu u guurayaa xarunta maamul goboleedka ee barawe run ahaantii taariikh hadda cayiman oo aanu qabsanay aan leenahay maalinkaas ayaanu guuraynaa ma jirto laakiin runtii dowladdu si ay meesha ugu guurto oo ugu shaqayso waxaa loo baahan yahay wax allaale wixii imkaaniyaad ay dowlada u baahneed ha noqoto xafiisyadii gaadiidkii wax walba marka inay diyaar ku yihiin magaalada barawe saaad ka waraysana waa intaanu burburka dhicin ka hor adiga waxay ka mid ahay degmooyinka ee waddanka soomaaliya marka ilaa iyo xadna aysan jirin marka xafiisyo dowladeed waa ay ka furnaayeen wasaaradihii qaarkood xitaa waxaa jira guryihi shaqaaluhu ay degi jireen meel marka laakiin damada hadirtaan baaxad intaa la eg xafiisyo ku diyaarsan oo maamulku hal maalin ama hal subax u wada guuri karaan golihii wasiirada iyo baarlamaankuba weli diyaarumaa magaa laakiin tabaabushihii qorshihii waa socdaa xarumo ayaa hadirtaan dayactirkooda uu dhammaaday oo gacanta lagu hayaa mardhow waa dhammaan doonaan sidoo kale arrinta kale oon u baahana intaanan degma meesha loo guurin waxaa weeye in la helo garoonka diyaaradaha ee magaalada oo dayactir lagu soo la dhisaayo marka mar allaale marka xafiisyadaasi ay noo dhamaystirmaan ma ku dhahayo boqol kiiba boqol inay wada dhamaystirmaan ma ahan laakiin kolley dowladda annagu marba sida baahidu ay tahay iyo wixii imkaaniyaada marka meesha noogu diyaarsan oon ka howlgeli karna markay diyaa diyaar noogu noqdaan annaga ayaa ka dowlad ahaan markaa go-aansan doona marka xilliga la guuri lahaa iyo sida loo guuri lahaaba waan gartay arrinta amniga marna maadan carrabaabin intaad dad ka hadlaysay guuritaanka baraawe baraawe waxay ka mid tahay gobolka shabeellada hoose magaalooyin aad u badan oo horey looga qabsaday ururka al-shabaab hadda dib bay ugu soo wada noqdeen qoryooley maalidhowda ay soo galeen way ka baxeen magaalooyin kale iyagaaba toos u qabsaday afgooya afar kilomitir bu jiraan baa layidhi waa maxay qorshaha maamulka ee dhinaca amniga ee gobolka shabeellada hoose
biidni illahi alkariim macnaa dee dhanka amniga baraaba haddii la fiiriyo horta run ahaantii marka loo barbar dhigo degmooyinka kale ee gobolka ku yaala runtii magaaladu waa magaalo amnigeeda waxaa la dhihi karaa aad iyo aad uga fiican yahay magaalooyinka kale ee gobolka shabeellada ku shabeelladasi ku yaala marka dee amniga inaanu sii xoojino waa qorshaheena waa ku jirtaa kadib marka aanu helno qaabkii meesha loogu guuri lahaa marka kolley ciidamo dawladdu ay leedahay dowladda federaalka waa jiraan xafiisyadooda waa fureen saldhigyadii waa shaqaynayaan in lasii xoojiyo marka istaraatiijiyad cusub in inaan la nimaadno siyaasada la yimaado lasii xoojiyo wixii meesha hadda imkaan kuma dhahaayo oo macnaa de waxba ma jiraan oo meesha wax waa jiraan marka insha allah wixii jirun baanu sii xoojinayna hadduu ilaahay ka raalli noqdo waan gartay marka la dhammaystiro doorashada maanta ee adiga iyo labadaadii guddoomiye ku-xigeen ay dhismaan baarlamaankii uu si buuxa maaragtay u howlgalo sidee baad isleedahay way noqonaysaa wadashaqaynta adiga iyo xukuumadda idin dhexaynaysa waa madaxweynaha iyo wasiiradiisa wallahi wada shaqaynta adaan utahay xukuumadda iyo annagu waxay noqon horta sideedaba waa hal mid in laisla fahmo ayaa fiican golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda waxa waa laba institution laba hay-adood oo kala madax banaan waay midna midda kale marka waxa weeye aysan de ku hawsheeda ku faragashay marka de qof walba waajib xukuumadda waajib baa saaran golaha baarlamaankana waajib buu saaran yahay marka insha allah waxa weye waa wada shaqaynteena wada shaqayn aad aada u fiican inay noqota ayaan ku ayaa ayaa ayaan hubaa oo nin walbana marka waajibkiisa marka uu sidii loogu talagalay sida sharcigu yahay uga soo uga soo bixi doono hadduu ilaahay ka raalli noqo cabdulqaadir shariif sheekhuna maye oo ah guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo maanta la doortay waxauu goor dhoweyd khadka teleefonka ee magaalada baydhabo ugu warramayey maxamed cabdi sandheere